alxamdu للh رb العاalمين والصلاaة والسلاaم عlى أشhرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بma علمتna وعلمنا ma ينفعna وزدنا علما ينفعna ولا تجعل فيma علمتna وbاln عlaيna kalacwa de waa habeenkii ugu horeeyey oo bilow xooga ayuu managaba jeednay waana ilaahay mahadii kale dii ilaahay qaybtii hore waa inoo taam yeelo bal waxaan ka baryaynaa inta dambena ama kitaabka dhammaantii inu inoo taam yeelo dana waan kala maqnayn walaa habeenkii suukeen dambaysay kowdii shacbaan bay ahayd xaggan kalena bishii lixaad tobankeedii malaa waa waqtigii ugu koobnaayo saddex bilood iyo sideed habeen inta kale aan kaba badsan jirnay inta la yar kala maqan yahay bal markaa kale caaw xoogaa bilow buu inoo noqon doonaa biidni illaahi tacaala bismi illahi araxmaan iraxiim kitaabu nikaaxi nikaaxa kitaabkiisii weeye imaam muslim raximah llahu tacaala tartiibta kitaabkiisa seenoo cibaadaadkii unbaan kaba soo baxnay xaj baana u dambeeyey wuxuu raaciyey nikaax bukhaari oo kale isagoo iska cibaadaadka israaciya ay ku kala duwan yihinna uu yahay soomka iyo xajka xajkuu horreysiyaayoo bukhaari saxiixiisa soomkaa dambeeya oo sakada dabadeed xaj buu raaciyaa markaasuu soomka soomka dabadii wuxuu bilaabaa kitaabulbeec iyo wixii iyagu dee calaaqada la lahaa iyo mucaamalaadkii mar dambe oo dee xataa tafsiirkii qur-aanka iyo jihaad iyo makaazi iyo waxaasi ay wada horeeyaan iyo calaamaatu nubuwa iyo badulkhalqi iyo ayuu isagu nikaaxa keenaa laakiin muslim sen baa kollay tartiibtiisu tahay kollayna waxaan filaya usuushan lixda ah xagga tartiib ahaan intaa hore cibaadaadka mooyaane xataa barhkood salaada janaa'iis bay meel dambe geeyaan oo dee way ku kala duduwan yihiin midba arrin uu ictibaariyeyba bal markaa innaga cibaadaadkii waxaa inoo raacaya nikaaxiibaa uu muslim kitaabkiisa inoo raaci waftiga nikaaxna kollay qolooyinkan luqada dee shuraaxda axaadiisna way soo naqliyaane waxay idhaahaan jimaaca naftiisana nikaax waa lagu idlaaqaa luqada carabeed caqdigan guurka ah ama meherkiina nikaax waa la yidhaa teebaa asal ah teebaase majaaz ah waa waxay kollay ku kala duwan yihinoo barhkooda waxay kaba dhigaan caqdigu inuu lafdigan xaqiiqadiisa iyo asalka yahay oo ay waxyaalaha itaabka uga daliishadaan ay kaba mid tahay lafdigan nikaax meelihii uu qur-aanka dhacay oo dhan ee wuxuu bimacna caqdi buu yime bimacna alwadi umuu iman allahuma meel keliyo suuratu nisa xataa idaa balaquu nikaaxa nikaaxaasi bimacna alxulum waa waqtigii la guursanayo qaangaad markay qaangaadhaan buu kaasi ahaa bimacna alxulum weeye xataa tankixa zawjan kayrahuna barhkood baa ka dhigay bimacna alwadiya laakiin wadiga sunnaha caddaysay ee wuxunbuu lala mid yahay sida kale qur-aanka lafdiga nikaaxu ama ismi aduu ha noqoto ama haba yimaado ficil haba noqotee uu kuba yimaado oo caqdigo dee taas baa asal ay leeyihiin ama iyadoo loo isticmaalo bimacna aljimaac waa lafdi majaasa barhkoodna way cagsiyaan kuwana waxay ka dhigaan lafdigu inuu mushtarak yahay oo dee qaraa-inta un lagu kala duwaye labada macnoba iyadoon la odhan kana asal ah oo xaqiiqo ah kana waa macna damboo yimi oo majaasa aan la odhan lafdi ka wada dhexeeya inuu yaho mushtaraka kolbana meesha la joogo wixii siyaaqa iyo qariinadu ay keenayso laguma fasirayo bal intaa wax dhaafsanna qolooyinkiina sharaxana ugu haysta ama shurax kale shurax kale u laabma waa waxaa ku arki kartaan wuxuu ihi markaa musanifku raximahu llahu tacaala musanifka waa dee sharaxbe baabu istixbaabi nikaaxi liman taaqad nafsuhu ilayhi wawajada mu'anah washtiqaali man cajaza can ilmu'ani bisawmi kollay marar hore saan soo sheegnay lafdigan kitaabu nikaax muslim baa leh marka la eego canaawinta waaweyn ee laakiin canaawintan kale abwaabta ah ee kollay majmuuco axaadiisaba ama in kooban oo axaadiisaba ay tarjamayo cunwaan yeelanayso muslim isaga kitaabkiisa ma kamay mid ahayn oo isagu muu dejin canaawintan kitaabkiisa umuu dejin bukhaari isagu cunwaanka soo kitaabkiisa ku yimaada isagaa lahaa isagaa dejiyey laakiin muslim canaawinta waaweyn mooyaane sida kitaabu nikaax kitaabu salaad kitaabu lxaj mooye laakiin abwaabtan badan ee kitaabku leeyahay waa shuraaxdii axaadiistan kitaabka sharaxday wixii ay laba yimaadeen inta badanna waa sharna imaam nawowi taraajimtiisii dee barhkood ka duwan sida qurdubiya way jiraan barhkoodoo halkan aada u koobay baabu istixkaab istixbaab innikaaxi watargiibi fiih oo umuurahan xadiidka uu kaba qaatay aan raacina way jiraane bal waxaan leenahay cibaaradan iyo cunwaankan iyo baabkan sida abwaabta kaleba waa wadcigii imaam nawowi imaam nawowi baa dejiyey tan in badan oo kutubta ka mida kalena waa lagu madbaceeyey taas ee barhkood canaawin ka duwan iyagu leh oo ku dhowna way jiraanoo raggii isaga kaba horreeyey ah ee laakiin ma laha muslim ma laho imaka ma odhanayno markaa imaam muslim wuxuu yidhi baabu istixbaabi nikaaxi ma odhanayno bal haddaba wuxuu u baabaysan yahay oo axaadiidta inoo soo socotaay ku iman waa istixbaabi nikaax caddayntii la caddaynayay guur la guursado sunanimadkeed uu sunno yahay liman taaqat nafsu ilayhi macnaa ishtaaqat nafsu ilayhi ninkii naftiisu ay doonayso ee xaggaas uu rabaa waa doonayaa naftiisiibaa xaggaas haddaad laaban karto lugta ood laaban liman taaqat nafsu ilayhi wawajada mu'natan ama mu'anahu helayna wixii dee masaariiftii iyo wixii bal arrimaha u dhib yaraynayay washtiqaali man waxaa kaloo u baabaysan yahay shuqloonkii uu ku shuqloomayo shaksigii cajaza ka caajisay can ilmu'ani nikaaxa mu-antiisii waa wixii xaggaa uguba baahnaayo masaariiftii nafaqad iyo wixii kale dee marka uu ruux guursado lagaba doonayey taas ka caajisay bisawmi ee dee isagii waa ruux maalan naftiisina ay tii doonayso wixiina maba karayo haddaba shuqloonkii uu ku shuqloomayay soomuu soomka badsanayay si bal maalan taasi ay u daciifiso himadiisii jaanibkaas ahayd oonu ugu dhicin xumaan iyo zino ama faaxisho aanu ugu dhicin bal taas buu u baabaysan yahay قال الإمام رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء الهمداني جميعا عن أبي معاوية واللفظ ليحيى أخبرنا قال أخبرنا معاوية أبو معاوية أنجل بل كلي وادتك كتاب كينا كبابنا ولو إمك مدد أنه بين كتاب كي لكن هذا نحن في ليا قلوين كان وادد أن حصوصنا هاي كصدح شيخ إسرائيل مسلم يحيى بن يحيى التميمي يا أبو بكر بن أبي شيبة أو مسلم isagu kitaabkiisa kole waxaan filaya inaynaan wax kale hore uguma inaan soo arag dibna dee ma muuqato inuu taa kuba keeni doono walow hore aan soo sheegnay sheekhyada muslim uu kitaabkiisa wax ka wariya ninka ugu badan inuu isaga yahay abubakar ibnu abi shaybata ilaa kun iyo shan boqol mawduuc in ka badan buu kuba sugan yahay waa ninka raqab waaxid kitaabkiisa axaadiis marka la eego warin ee waxaan leeyahay kunyadiisan abubakrin iyo dee arrinkan kale ah kunyadii awowgii ibnu abi shayba ayuunbuu kitaabka kuba keenaa bukhaari oo kale oo isaguna wax ka wariya cabdullaahi ibnu maxamed buu kaba cabiraa waa magaciisii cabdullahi ibnu maxamed ibnu ibraahim ibraahimkaas baa abu shaybe la odhanayay oo reer waasid ahaa waana qoys kolley walaalkiina caawa casharkaabuu ayaa inagu soo dhowyo axaadiisan buu kuba sugan yahay cuhmaan oo nin isna xaafid ahaa nin kaley walaal ahaayeen oo saddexaadna waa jiraaye laakiin waxay ku shuhroobeen uun in awowgood abushayba loo nisbeeyo abushaybana waa nin qaadi ahaa faqiih ahaa laakiin xagga xadiidka raggani waa xufaada axaadiistii iyo a'imada laakiin isagu marka la eego dacfi heerka ugu hooseeyuu ka gaadhsiisan yahay oo waa nin matruuka ama aad iyo aad u daciifa ibraahim ibnu cusmaan alcabsi abushayba iyagana aabahood maxamed baa laakiin la yidhaha abu shaybu marka awowgood buu noqonaya maxamed ibn alcalaa ilhamdaani abu kurayb aynu in badan soo aragnay kunyadiisaasna kuma soo aragnay haddaba saddexdooduba abu mucaawiya maxamed ibnu khaasin bay kaba warinayaan laakiin sheekhu muxuu yidhi waa lafdi liyaxya lafdiga inoo soo socdo walow xadiidka ay wada leeyihiin waa lafdigii yaxya ibnu yaxya tamiimi marka halkan oo kale kol haduu lafdiga isagu leeyahay laba xaalaa inoo bannaan waa waxaan la qorin laakiin la akriyo inaan nidhaahno qaala akhbaranaa abu mucaawiyata inagoo yaxya win u jeedno markaayna isagaa lafdigii leh oo lafdigiisiiyo siyaaqiisiibuu soo wadaa indee xadiidkii way wada wadaagsadeen haddii aanay lafdiga lahaynna macnahay la leeyihiine aan dhammaantoodna aan iska soo wada dhigano waana lafdi dee sanadka marka la eego la aqriyo laakiin aan la qorin oo halkan aan nidhaahno qaaluu akhbaranaa abu mucaawiyata saddexdooda sheekh buu uba yahay laakiin laftiga xadiidkaas siyaaday markaa noqonaya yaxya waxay yidhaaheen akhbaranaa abu mucaawiyata can ilacmashi can abi can ibraahiima can calqamata oo ibraahim nakhaci iyo calqamata bnu qays waana inagu soo noqnoqon doonaan inta dambe qaala wuxuu yidhi calqama kuntu waxaan ahaa amshi mid la socda maca cabdillaahi waa cabdillaahi ibni mascuud waana sanad kuufiya uma baahnin markaa in xataa ibnu mascuud lasii raaciyo oo dee sanadkuba waa sanad reer kuufa ah bal markaa waxa weeye waa cabdillaahi ibni mascuud ayaan la socday mino oo adigu uu soo xajay waanay soo xajeen ciraq bay ka wada yimaadeen iyo kuufa cabdullahi ibni mascuud saxaabigan iyo dee tilmiidkiisan calqamat bnu qaysa naqaci markaasaa uu la socday falaqiyahu waxa la kulmay waxaa cabdullaahi ibnu mascuud la kulmay halkuu kula kulmayaana sida laftiga bukhaari waa mino une cuhmaanu cuhmaan ibnu cafaan oo markaa amiira almu'miniina khaliifadii ah ayay kulmeen faqaama macahu faqaama wuu istaagay cabdullaahi ibnu mascuud macahu maca markaa cuhmaan yuxadisu isagoo warramaya ama waan cagsiaynaaba oo faqaama wuu istaagay cuhmaan macahu maca cabdillaahi yuxadisu isagoo u warramaya faqaala lahu cuhmaanu cuhmaan baa wuxuu ku yidhi kollay riwaayaadna way inoo yar dambeeyaan markii hore inay gooni u joogsadeen oo uu si wuxuu doonaya hadalkan uu kuba yidhaah sir ahaan ugu yidhaah uu gaar ula baxay ee markii dambe uu cabdillaahi ibni mascuud uu yeedhay calqama oo calqama sidaasuu ku soo gaadho hadalkana kuwa maqliyo xadiidkeen faqaala lahu cusmaanu cusmaan baa wuxuu ku yidhi yaa abaa cabdiraxmaan waa kunyadii uu lahaa abu ibnu mascuud abaa cabdiraxmaanow alaa nusawijuka jaariyatan shaaba alaa nusawijuka ma kuu guurinaa jaariyatan jaariye iyo gabadh shaabatan shaaba ah ma kuu guurinaa lacalahaa waxaa lagaba yaabaa dee haddii aad taa guursato shaabo ama bikir tudakiruka inay ku xusuusiso bacdamaa mada wixii tegay barhkii ee min zamaanika waqtiyadaadii hore dee waayo waayo inay ku xusuusta ayaa laga yaaba waqtigaa damiirada ahaydee nashaadka lahaydee dee xaaladaadu aanatan ahayn inaad ku xusuusataaba lagaba yaabaaye bal waxa weeye ma kuu guurina miyaadaan ku guurinayn taasi waa istifhaam bacdamaa mada min zamaanik xaafid maxajar baa wuxuu yidhaahaa fatxulbaari waxaa laga yaabaa cusmaan waa hadalkan buu yar tacliiqinayay inuu dee waxa weyaan cusmaan uu isaga ra'aa bihi qashafan wa rasaasata hay-atin faxamala dalika calaa faqdihi zawja inuu bal yar basaasnimo iyo xaaladiisii hay-adiisii oon dee adigu fiicnayn iyo uu kuba arkay oo uu ku xambaaray in meesha inaanay zawja jirin dee isagii u raaxaysa ama taas oo kale alatii turafihum bal markaa bal waxa weyaan taas baa lagaba yaaba waxaana lagaba qaadan karaa buu leeyahay mucaasharatu zawjati shaaba inay dee xaggii nashaadkii iyo quwadii iyada tii kale laysla daalay waa saasay kaga duwan tahay inay nashaadkii iyo quwadii iyo waxyaalaha kordhinaysa siyaadinaysana waaba lagaba qaadanaya kallay isagoo qordobi saaxibulmufhim kitaabkiisan isaguna sharaxan mukhtasar kitaabka o dhan muu wada sharxina kitaabkuu ikhtisaariyey sanadna markaa kitaabkiisu ma laha ikhtisaarkiisi iyo talkhiiskiisii buu sharxay sharaxaad u qayima almufhim uu kuba magacaabay waa qurdubi mana aha ninkan mufasirkee waa sheekhiisii dee isku beled haba ahaadeen waxa weye ninkan muxadidka ayaa ka weyn ninkan mufasirka oo isagoo meelo tafsiirka ayuu kaga soo naqliyaa saade ayuu kagaba soo naqliyaa ayaa wuxuu yidhaha waxaa la arkaa in cabdullaahi waqtigaas raqbadiisii xagga marka la eego fi nisaa ay yaraatay oo dee ama isagoo da meeshiiba ahaa ama isagoo cibaado kuba shuqloona ama labadoo isu wada raacay isagoo nin weyn noqday waqtigaas waayo khilaafadii cuhmaan baabu dhintay isagoo nin weyn noqday iyo iyadoo dee matalan cibaado uu ku shuqloonaa ama cilmi nashrintii iyo inay labadaa majmuucoodii raqbadiisii ay uba yaraato deeta cuhmaan umuurhan iyo hadalkan uu kuba yidhi qaala calqama wuxuu yihi faqaala cabdullaahi cabdullaahi ibni mascuud baa wuxuu yidhi lain qulta daaka haddaad adigu saa tidhi ood hadalkaa dee waa hadalkan uu isagii kuba tarqiibinayay guur uu guursado ama gabadhba uu guursado laqad qaala lanaa rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam macnaa rasuulkii ilaahay waa dee waktigan mahay wakti ay dhallinyaraba ahaayeenuu iyaga isagii amtaashii uu laba hadlayay wuxuu nagu yidhi rasuulkii ilaahay yaa macshara ashabaabi dhallinyarada jamaacaadkoodiiyow oo dee macshar waa adaa'ifa uun laakiin waxay dhahaan waa adaa'ifa aladiina yashmaluhum wasfun wasfun ma waa koox wax iyaga shaminaya ama sifo ka dhaxayso iyaga kulminaysa ay jirto saa daraaddeed ashabaab in shabaabnimadiibaa shaminayse macshar bay noqon oo kale ashuyuuq oo kale odayaashii iyadna odaynimadan baa shamlinayso wasfi iyaga kulminaye macshar baaba la odhan annisaa macshar bay noqon bal taasoo waxaa yidhaahaanba waa daa'ifada iyo kooxda wax iyaga wasfiyahoo shamlinayo isu geynayo kulminaya uu jiro tan baa macshar lagaba cabiraa daa wuxuu uhi yaa macshar ashabaab waa dadka dhallinyarada ahow shabaabna kolleysta imaam nawowiya halkan ay isagu uu isagu raajax yeelaya barhkood in yar bay ka siyaadiyaan waxay kaba dhigaan dee ruuxu markuu qaan gaadho dabadeed ilaa soddon jir oo intaasi waa shabaab bay leeyihiin laakiin kol haddii soddon la dhaafo marxaladii shabaabnimo way tagtay leeyihin barhkoodna ilaa labiyo soddoniyo way gaarsiiyaanoo marxaladii kuhuula ayaa iskaba bilaabmaysa malaa dee ilaa konton laga gaadhayo waa kuhuuladii haddaba yaa macshar ashabaab waxaan gaar ahaan iyaga loola khidaabaynaa waa hum madinatu shahwa oo waa dad dee dhalinyaro ah oo dee waxa weeye marka la eego khariisadood iyo waxyaalaha quwadooda ay badan tahay oo iyagii looga baqanayo haddii aanay meel ay khariisadoodaas jinsiga ku sarfiyaan aanay helin oo hagaagsan oo xalaala inay xaaraanba kuba dhacaan iyagii baa dee waa dad markaasay madino u yihiin oo san baa dee khidaabkii iyaga gaar ahaan loogu jeediyey yaa macshara shabaabi man istidaaca ruuxa kala minkum idinka idinka mida alba'ata baao canawan antii baaban kuba fasiraynaa wixii adigu guurka loogu baahnaaye nafaqadii iyo isagoo dee wax kaloo caa'iq ah oo jismi ama wuxuuna ka manceeya mucaasharadii dumarkuna aanay jirin dee wixii kale ee xagga masaariif iyo aan loogu baahnaana kaarayaba weeye man istidaaca minkum alba'ata bal aaba'adu de mu-antana waa tan matiga inooba taala markaa imanka tarjamada kuba sii fasiray barhkood baa waxay kaba dhigaan ba-ada nafteedu inuu jimaac iyo waxyaalaha yahay ee dee sida taa lagu karayaana wixii asbaabihii iyo wasaaishii uu ruuxu kuba gaadhaye dee uu kuba guursan karaya u mutawafirah ayay noqon oo markaa taas ee bal ta horaan iskagaba fasiranaynaaye man istidaaca minkum ulbaa'ata falyatasawaj ha guursado waa amar weeye bal markaa ruuxa isagu karaya awood u leh baa-o iyo mu-antii nikaax ee taa qudro u leh ha guursado fa innahu zawaajku weeye waa guurku aqadu isaga u laabid badan macnaa shaddu wadan wey lilbasari xagga basarka oo dee kolley dadkii waa bashar waxaana waa wax ilaahay inaguba beero kuba beeran weliba dadkii dee waqtigaa kuba sugnaada waa marxaladii jaanibkaas ee nashaadkeedu uu badnaaba ayay noqonaysaa markaa in dee ruuxii basarkiisii dee kole hadduu guursado waxa weeyaan inuu cid kale oo dumar kalea isha la raaco tan buu kaga maarmayaayo ishiisii waa ka laabmaysaaba wixii kale iyo cid kale eegitaankeed fa innahu aqadu lilbasar wa axsanu isagaa u dhowrid iyo ilaalin badan lilfarji farjigiina oo farjigii dee maxal uu shaawadiisii ku guto waa haystaaba sa markaa inuu sino iyo xumaan kuba dhaco tan baa way ka ilaalinaysaa ka xifaydaysaa oo way uga dhowrin iyo ilaalin badan tahayna guurku uga ilaalin badan yahay waxyaalihii kaleba farjigii waman lam yastadic laakiin ruuxii aan baa-ada ama awoodda aan lahayn fa calayhi bisawmi waxaa korkiisaa soomoo soomkii ha iska badsado fa innahu soomku lahu shaksiga caynkaas ah wijaa-un tumid buu u yahay macnaa wuxuu daciifinayaa himadiisii iyo shaawadiisii buu daciifinayaa wuxuu la mid noqonayaa wax la tumay oo kale waa alwijaa marka la eego waxyawaankii waa naqaanaaye sida dee markaa orgida iyo wadanka oo kale iyo marka la dhufaane xiniyaa laga saaro sida marka awrtaoo kalama waa marka la tumo una xididadii inta la garaaco la tume dee xididadii markaa alkhusiyatayn ama xiniyo ay meeshii kaba baxaan ama ay bakhtiyaan eba taas haddaba tumid buu u yahayo macnaa wuxuu goynayaa goyn ma haddee uu meeshii ka wada saarayo ee wuxuu daciifinayaa oo waxa weeyaan dee manidii iyo wixii bal markaa hadhowna shirkeedii iyo dhibkeedii iyo inu xumaan ku dhacuu kaga aamin noqonaya fa innahu lahu wijaawun bal xadiidku duruq buu leeyahay kolleyna duruqda sheekhu waa inoo wadi doonaa waa kuwan xadaثna cثmaan بn abi shaybata qaal xadaثna jariir can اlacmashi can ibraahima can calqamata qaal anahu qaal sanadku labada ninee hore ayaan qeybtii hore ku sugnayn inta kale way inoogu sugnayd acmash iyo ibraahim iyo calqama cusmaanna waa abubakr bn abi shayba walaalkii cusmaan ibni moxamed ibni abi shayba ayuu isaguna noqonaya waana nin xaafido weereey walaalkiina sanado yar uun ka geeri dambeeyey markaa kolley musanifna ahaa jariirna waa jariir ibnu cabdilxamiid oo dee kitaabkan dadka kusoo noqnoqdaba ah oo dee kolley nin qaadina rayi magaaladii la odhanaya kaba noqday caalimkeediina ahaa halkaasna loogu rixlayn jiro loogu tegi jiray rayi meeshaa la odhanayo kolley magaaladan dahraan ee caasimada eraan nawaaxideeda ama imika dhexdeedunbay kaga mid tahay intii ra'yi ee waqtigaa hore way kala socnaayeen ee iyadaa shamlaysatay ama dee kolley adigu iyadaa wada gaadhay ninkaasba weya waa jariir ibnu cabdilxamiid dabi inta kale se waa intaanu soo marro calqama wuxuu hi qaala annahu qaala inii la amshi anigu waan socday laabtuna waa laabtii laamulibtidaal la odhanayo dee inadan maksuurada ah ee dee waxa weeyaan inadan maksuurada ah khabarkeeda ayay gashaayo waa tan waa khabarkii ina weya waa laabta laamulibtidaal dee kolleysa dee macruufkee qaade ku macruufka baabkiisa gelaysay khabarka idna inii la amshi maca cabdillaahi bni mascuudin cabdillaahi bni mascuud baan la socday biminan mina id waqtigaa laqiyahu waxaa laba kulmay anigoo wada socona cusmaan bnu cafaan ayaa la kulmay faqaala wuxuu yidhi halumma ya abaa cabdiraxmaan qad ii kaalay cabduraxmaan abaa cabdiraxmaanow oo cabdillahi bni mascuud buul halummana horeynu kitaabka uga soo marray kolley malaa xaj horti ama zakiya baama kuga soo marran qaala wuxuu yidhi ma inka dambaysayba kolley halumma macnaa waa kaalay oo dee laba luqo ay leedahayna horaan usoo sheegnay iyo abaa cabdiraxmaan qaala calqama wuxuu yihi waa calqamatu bnu qays fastakhlaahu macnaa wuxuu isagii kaba dalbay inuu gaar ayuu ula baxay oo istakhlaahu waa dalaba minhu alkhalwa wuxuu weydiistay inay gooni u joogsadaan oo dee malaa wax sira iyo hadalkan buu ka dhowrayay inuu si caama oo dadku ay wada maqlayaan u yidhaaho waxaan uu kuba odhanayo sir kale iyo xaajo kale oo gaar oo u lahaa may jirin marka wuxuu weydiistay bal inuu isagii gooni ula soo ugu joogsado dee isagii la gooni noqdo oo markaa calqama meeshii uu ka yar hadho fastakhlaahu sibaa dhacday calqama waa ka joogsaday labadoodii baa isla gooni noqday falamaa ra'aa cabdullaahi dee markaasoo cabdullaahi baa dee way wada hadleen waa taa aynu laftiga hore ku soo maray faqaama macahu yuxadiu markaasaa markuu arkay cabdullaahi an laysat lahu xaajatun wax xaajo ahoo gaaraho keenaya in laga xanqarsado ama uu sir ahaana oo calqamo laga qarsadaa inaanay jirin taas markuu arkay oo dee xaajo kolley waa lafti ibnu xibbaan iyobaa ziyaado ay lahayd baan kuba fasirayaa wax xaajo oo keenaysa imika israara iyo dadkii in la dee maalan calqamo kale lagala gooni noqdo isagii dee aanu maqlin markuu arkay inaanay jirin waa hadalkan un buu yidhi guurkan uu bandhigayo un weeye wax kale may hayn lafti bukhaarina falamaa ra'aa cabdullaahi an laysat lahu xaajatun ilaa haada oo arrinkan iyo waxaan u bandhigay inaanu xaajaba uba lahayn haddaan laftigiisa eegno ayuu qaala yidhi falama qaala lii wuxuu igu yidhi tacaala ya calqamatu inay waxa markaa imika khaas oo uu doonayay inuu u sheego oo aan calqama ogaan meeshiibaba jirto arrintanunbuu kala yar xishooday si caama inuu ugu yidhaaho markaasuu calqama igu yidhi mee u yidhi kaale calqamow qaala wuxuu ihi faji'tu waan imi oo waan u imi faqaala lahu cusmaanu cusmaan baa wuxuu ku yidhi alaa nusawijuka bal kolley cibaaraad waynu soo marrayba waxna way inoo dambeeyaan waana xadiidkaynu soo marray laakiin imika cibaaradan aan aragnay muslim kitaabkiisa inoogu sugan waxay keenaysaa daahirkeeduna yahay markii uu calqama u yimi ee uu la soo joogsaday inuu hadalkan cusmaan yidhi waayo faji'tu faqaala fa'dii tacdiibka keenaysa ayay isugu cadfan tahay waa markii uu calqamay iyagii u yimi ee wixii hore is yidhaaheen mooyaane ayuu hadalkan yidhi kollay riwaaye ibnu xibbaanna iyaduna waa si keenaysa laakiin sida dee saxiixa bukhaariy oo kale kuba sugan iyo waxa weeyaan kolley ruwaaduna ay u badan yahayso xaafid ibnu xajar kaba cabiro waa markan uu uba yeedhay hadalka uu yidhi oo waxaa lafdiga bukhaari ahaa waxaan soo gaadhay isagoo hadalkan lahoo dee isagoo yidhi laakiin hadalkan waa markuu soo gaadhay waxyaalihii uu lahaa taas bay ahayd waa tan iyada bukhaari iyo sida kuba suganoo in hadalka uu horeeyey uuna yeedhay dee wakhtigaa uu soo gaadhayna isagoo hadalkanba leh oo hadalkan yidhi uu soo gaadhay uu maqlay uun xafnu xajar baa wuxuu kuba jamciyaa isagoo dee in bal marka hore hadalku uu horeeyey ee laakiin ay dhici karto inuu cusmaan hadalkii uun dib ugu celiyey si uu meesha ugu caddeeyo wax dee laga qarsadaa inaanay arrintu ahayne wuxuu lahawn inuu kaa yahay ee laakiin bal siyaaqan hayna wuxuu keenayaa markii uu soo gaadhay hadalka inuu yidhi icaado inay tahayna sidaa xafid ibnu xajar yidhaha waa suurtagal faqaala lahu cusmaanu alaa nusawijuka miyaanaan kuu guurinahayn ma kuu guurinayaa abaa cabdiraxmaan jaariyatan jaariyo bikran bikro ah inan ah weeyoon hore loo guursan laftiga bikrina waa rag iyo dumarba uu luqada carbeed uu ka dhexeeyayo aladii lam yatasawaj min arijaal wanisaa bikri waa laydhaa iyadoo midna dee intaas la dhaafin ba'duna way kasirsan tahay oo waxaa la odhanayaa rajulun bikrun iyo imra'atun bikrun marka muqaabilkeedu way inoo dambaysaye alayin ayaabay noqon muqaabilkeedu waxaa kaloo bikri luqada carbeed lagu idlaaqaa ee waa curadka ama awalu wlaad awlaadda ka ugu horeeyana bikri waa la yidhaha haddii bacda un la fadxiyo oo bakri la yidhaaho dee waxaan waxa weeyaan kitaabkana meele waa kuba yimi waa qaalinka geela taas bakr ayuu noqonayaa bakri haddii la yidhaaho waan hata dee magacyada qaarkood abubakrin iyo umubakrin iyo taasi ay jirto laakiin imanka ba'du way kasirsan tahay macnaha kalena waa jira rag iyo dumarna waa lagu wada idlaaqa bikrun alladii lam yatasawaj min aljaanibaynba min arijaal wannisa lacalahu waxaa laga yaabaa haddaa dee inan guursato waana nin weyn markaas yarjicu ilayka inuu soo laabmo min nafsika naftaada xaggeed ma kunta taxadu nashaadkii iyo firxoonada iyo jaanibka bal wixii aad hore naftaadii aad kuma ogeyd inay arrinkaasi kuu soo celiso dee bal matalan ayaaba laga yaabaayo dee soo laftigii hore kaba cabirayna aada xusuusatona waqtiyadaadii hore iyo waayahaagii hore aada xusuusato taas baaba laga yaabaa faqaala cabdullaahi cabdullaahi baa wuxuu ihi lain qulta daaka haddaad saa tidhi rasuulka ilaahay baa wax kaleba noo tilmaamayoo fadakara bimili xadiidi abi mucaawiyata fadakara wuxuu sheegay macnaa xadiidkii horeynu soo maray waa kii uun lafdigii inta dambe ma xadiidka marfuucaana waa kii aynu soo maray fadakara faacilkeeduna waa jariir oo markii horeeg xadiidka waxa warinayay abuu mucaawiya acmash ka wariyey maantana abuu mucaawiya meesha uu ka baxayoo jariir ibnu cabdilxamiid baa acmash ka warinaya markaa fadakara faacilkeedu waa jariir oo maxaan odhanaynaa fadakara wuxuu sheegay jariir bimili xadiidi abi mucaawiyata abi mucaawiya xadiidkiisii mid laba midoo ah yaa macshara shabaabi man istadaaca minkum lba'ata falyatazawaj ilaa akhiri alxadiid taas buu sheegay weli xadiidkana waa inoo socotaa duruqdiisu waa inoo socotaa nawi baa wuxuu raximah llahu tacaala cibaaradan iyadoon hadal hore xaafidiyo aan soo naqliyo qordubi ayaa wuxuu ku halkan ku qabanaya alaa nusawijuka jaariyatan shaaba waxaa meesha kuba sugan inay dee haboon tahayba ama ay fiicantahay suu kaba cabiro cardu saaxiibi hada calaa saaxiibi aladii laysa lahu zawja bihadii sifa wahuwa saalixun lizawaajiha ninkii saaxibka ninkii kale saaxibkiisa ahaa inuu u bandhigayn zawjo lahayn dee isagiina u suubanaya ama dee markaa awoodeediiba le taas inuu arrinkan oo kale uu bandhigo sana uu cusmaan yeelay waxaa kaloo iyadna kuba sugan buu leeyahy istixbaab nikaaxi shaaba shaaba guurkeeda istixbaabkeeda dee kitaab halla jaariyatan tulaacibuha wa tulaacibuka siduu rasuulka ilaahay jaabir ba ku yidhi markii uu sheegay haweeney carmale inuu guursaday marka muxuu leeyahay nawowi liannaha almuxasilati limaqaasidi nikaax maqaasidii nikaax iyadu waa ti dee xasilinaysayba ama xaggeeda ay kuba xasilaysay hadday tahay bal matalan istimdaacii maqsuudka nikaaxa ahaa iyo adigu dee waxyaalo badan buu tiriyeyba oo imaka kolley ah maqaasidii nikaaxa ka wada mide ayay dee ruuxii kale ka weynaa way kaga duwantahay umuuraha caynkaasa xadaثna abubakr bn abi shaybata وabu kuraybi qaala xadaثna abu mucaawiyaةa can اlacmashi can cumaaraةa bni cumayri can cabdالraxmaan bni yaziid can cabdالlaahi xadiidku waa keenii hore sanadka abubakr bn abi shayba iyo abu kurayb markii dhoweydba raqamkii koowaad ee uu inoogu bilaabmay xadiidka baabka uu ku bilaabmayay baan kuba soo maray abu mucaawiyana markii horeba waxbay kaba warinayeen laakiin maxaa jira abu mucaawiya acmash buu markii hore ka wariyey acmash sheekhiisu markii hore wuxuu ahaa ibraahim can calqama imanka isbedel baa halkaa yimi acmash sheekhiisiio waa can cumaarata bni cumeyrin acmashna waa taabici cumaarata bni cumeyrna waa taabici cabdiraxmaan bni yaziidna waa taabici waa saddex taabici oo israacay cumaarata bni cumeyr waxoogaa buu acmash ka wen yahay ama cabdiraxmaanna isagu kasii wen yahay cumaarata bni cumeyr buu kaba warinaya halkii ibraahim uu xadiidka ka warinayo riwaayo labaad weeye dariiq labaadna xadiidka sheekh labaad buu leeyahay sheekhaa labaad wuxuu ka warinayaa cabdiraxmaan ibni yaziid bal isaga wuu inagu soo noqnoqon doonaa lafdigiisu can cabdillaahi qaala qaala lanaa rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam yaa macshara shabaabi man istadaaca minkum ulbaa'ata falyataزawaj fainahu aqadu lilbasar wa axsanu lilfarj waman lam yastadic facalayhi bisawmi fainahu lahu wijaabun waan soo laqbeeyey intaas xadaثna cثmaan bn abi shaybata qaale xadaثna jariiru can ilacmashi can cumaarata bni cumayrin imikana waa sanadkii dambe oo kale un can cabdiraxmaan bni yaziida qaala dakhaltu ana wacamii calqamatu wاlaswadu cala cabdillahi bni mascuudin bal markaa waxay ku kala duwan yihiin riwaayadii calqamo iyo tan cabdiraxmaan ibni yaziid labadoodaba cabdillahi bni mascuud bay xadiidka ka wariyeen waana qoyska isku qoysba yaa macshara shabaabe calqama markan uu cusmaan ibnu cafaan radia allahu canhu iyo ibnu mascuud radia allahu canhu ay kulmeen uu la joogay laakiin cabdiraxmaan ibnu yaziid waqtigaa ma soo gaadhina waa in taabiciintii dhaxaa oo bal matalan taas calqamana adeerkii weeye isaga adeerkii weeye bal markaas oo arrintan mar dambeunbuu xadiidka ka maqlay cabdillahi ibni mascuude kamuu markaa lamuu joogin baan leeyahay oo waqtigaas cusmaan uu hadalkan ku lahaa isagu saa daraaddeed intii inoolama socoto marka cabdullaahi ibni mascuud baa wuxuu xadiidkuu sheegay bal riwaayadan kalena muxuu yidhi markaa dakhaltu waan u soo galayoo ana aniga waa cabdiraxmaan ibni yaziid iyo wa cammi adeerkay calqamatu calqama iyo wlswadu aswad baa waxaan usoo wada galay calaa cabdillaahi bni mascuud horta waa qoys adigu isku qoysun intooduba waana qoys ilaahay cilmi iyo camal wada siiyey marka cabdiraxmaankan cabdiraxmaan ibnu yaziid ibnu qays baa laydhaa adeerkiina waa calqamat ibnu qays oo dee markaa aabihii yaziid iyo calqama walaal ah aswadkana waa cabdiraxmaan walaalki oo waa aswad ibnu yaziid ibnu qays weeye calqama markaa labadaba adeermuuya waa labadaba walaalaa laakiin aad bay u kala wen yihiinoo dee haddaan nidhi imika cabdiraxmaan calqama waa taabici dabaqadii asxaabta un kuba xigto waa taabici weyn ama dabaqada labaad sidoo xafnu xajar kaba dhigo aswad oo adeer u ahaa isagaa calqamo kasii weyna waa mukhadrama bal waxaa buu yidhaha markii malaa awowgii qays dee waxa weeyaan uu guursanayay haweeneydan calqamo dhashay waa garanayo waxa weeye nin buu ahaa roobba ama waqtigaa waa xusuusnaa waa garanayay bal waxaa laakiin walaalaahun cabdiraxmaan ibnu yaziid iyo asad ibnu yaziid kitaabka way noogu soo noqnoqdaan intuba cabdillah asxaabtii cabdillahi ibni mascuud calqamat ibnu qaysna waa adeerkood waxaa kaloo jiro inuu kitaabka hore ugu soo aragnay cabdiraxmaan ibn aswad oo isna taabiciya ibnu yaziid oo aswadkani dhalay isna nin caalimuu ahaayo caamil ah waa cabdiraxmaan oo laba cabdiraxmaan oo markaa isu adeero weeye midna waa cabdiraxmaan ibn aswad midna waa cabdiraxmaan ibnu yaziid waana markaa labaduba taabiciintii waxaa kaloo markaa iyagana raggan soo raacaya ibraahim ibn khaci ibraahim ibn yaziid ibnu qays laakiin qayska ha ku kulmayna qaysku maaha qayskan iyaga raggan u awowga calqamana u aabbaha ah waayo abtigood bay abtibay u ahaayeenoo ee waxa weyaan ibraahim cabdaswadkan iyo cabdiraxmaankan iyobaa walaashood ay dhashayoo markaa isaguna laakiin waa kan raggan kaba warinaya waana isna caalim oo caamil ahaayo waa usro markaa waxaan leeyahay cilmi iyo camalba wada lahayd ninka ugu yarna waa ibraahim oo dee taabiciinta raggii ugu yaryaraa ayuu kaba mid yahay caashaya waa arkayba laakiin riwaayo kuma laha wuxuu yidhi haddaba labada anagoo wada soconaan usoo gallay cabdillahi bni mascuud qaala wuxuu yidhi qaaladanna waa cabdiraxmaan ibnu yaziid oo xadiidka inoo warinaya waana aniguna shaabun yoomaydin ragga kale xaas bay lahaayeen laakiin anigu dhallinyaran ahaa fadakara xadiian wuxuu ibnu mascuud sheegay fadakara waa ibnu mascuuda xadiian ru'yitu aan u maleeyey annahu xadaa annahu ibnu mascuud xadaa inuu warramay oo bihi xadiidkan min ajli aniga daraadday ugu warramay eeg ru'yitu kale waxaa kaloo lagu wariyay halkan ra'aytu labadna se imaam nawowi leeyahay raximah llahu tacaala macnuhu waa saxiixun oo haddii ra'aytu la yidhaahna waa tii iyadoo xaggii macnalcilmi oo anugu waxaan gartay weeyaanuun anugu dee aan garanayay oon macnaa maan ogaaday inuu aniga daraadda ila jeedo igu boorinayo inaan guursado haddii ru'yatu la yidhaahna waa macnaa danantu unbay noqon oo horaynu kitaabka xataa meelo ugu soo aragnay iyadoo yura iyo yara ay meesha timiyo yura marka ay tahayna ficilku majhuuluma bidayste wuxun baa la odhanayaa bimacna dani oo waa dewr markaas ama dee waxa weeyaan wuu malaynayo ama waa loo malaynayo yaraana hadday tahayna yura wuu malaynaya yaraana hadday tahayna waa ogaayo dee waa wuxuu ogyaho tii macnaa bimacna alcilmi iyo bimacna dani unbay labadoodu kala yihin daba ru'yitu bimacnaa danantu baan ku fasiranaynaa ra-aytu haddii la yidhaahna waxaan dee gartay weeyaan oo aan iska xaqiiqsaday inuu aniga iila jeedo oo uu iila jeedo anigaa shaab ah ee bal matalan taasna waa nooc uu isagii ku boorinayo inuu guursado annahu xadaanii min ajri qaala wuxuu markaa yidhi ibnu mascuud qaala rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam waa bimithli xadiidi abi mucaawiyati ahaa yaa macshara shabaab wazaada waxaanu halkan riwaayada ku siyaadiyey abu mucaawiyana waa tan aynu soo marray xadiidkiisii waa dariiqan cumarat bnu cumayr wuxuu ziyaadiyey oo markii hore abu mucaawiya ka warinayay acmash imakana jariir baa acmash ka warinaye wuxuu ziyaadiyey halkan oo isagu jariir uu riwaayadiisa tii abu mucaawiye la dheeriyey qaala cabduraxmaan baa yidhi markaa zaadana jariir baan ka dhigaynaa qaalana waa cabduraxmaan falam albas ma nagaaninba muddaba ma sii joogin xataa tasawajta ilaan guursadayoo macnaa dee waa arrintii isagu kuma boorinayo ku dhiirinaya isagaa dhalinyaro ahaa e adigu iyadoo waqtigiiba aanu sii dheeraan baan guursaday buu leeyahay xadaanaa cabdlahi xadaanii cabdullahi bnu saciidin ashaju qaala xadaanaa wakiicun qaala xadaana acmashu can cumaarata bni cumeyrin can cabdiraxmaan bni yaziida can cabdillaahi qaala anahu qaal dahalnaa calayhi cabduraxmaan baale waanu u soo gallay cabdullaahi bni mascuud walxaal ana axdasulqowmi dadkaa u soo galay dee calqame iyo aswad baa la socdoo labaduba ka waaweynaaye anigoo qoomkan u soo galay ka ugu da'yar ah ayaanu u soo gallay ibni mascuud bimithli xadiidihi markaa qolooyinka horeynu soo marray xadiidkoodii mid laba mid ah oo dee waata abu mucaawiya jariiriya baan soo aragnay kolley daahirku bimithli xadiisihimaa baabu aha waayo labadooda imaka halkan dambe ah riwaayada cabdiraxmaan ibnu yaziid waana xadiidkii yaa macshar ashabaabi walam yadkur laakiin wakiic isagu riwaayadiisan acmash inay jariir can ilacmash baynu soo aragnay falam albas xataa tasawajta inay kuma sugnayd riwaayadii abu mucaawiya can ilacmashna intaasi kumay sugnayn wakiicna abu mucaawiyuu laba mid yahayoo isagu muu sheegin isagu falam albas xataa tasawajtu intaa muu sheegin inta hore ku kaaftoomay xadiidkii marfuuca waxadaanaa abubakr ibnu naaficin alcabdiyu qaala xadaanaa bahsun qaala xadaanaa xamaad ibnu salaam bal xadiidkaa kolley waan kaba baxnay waxa weeyaan kolley faaidiinta waa xadiis in badan idinsoo marmaro oo dee intii sanadkiiyo xaasan baaban uba ihtimaamnay macaaniisi kalena waxbaan kaba sheegnay aad buu daahir u yahay waa xadiid kale imaka muxuu yihi xadaanaa bazun qaala xadaanaa xamaad ibnu salamata can haabitin can anasin bal sanadkuna waa dadaynu kitaabka kusoo noqnoqda abubakar ibnu naaficna awowgii ayaa loo tiiriyay sida in badanoo ruwaada dhacda maxamed ibni axmed ibni naafic baa la yidhaahaa naafic markaa awowgii buu noqon laakiin kunyadiisan iyo nisbadan buu aada ugu shuhroobay alcabdiyuna waa nisbatun ilaa cabdilqays weeye bahz ibnu asad alcami iyo axmed ibnu salamo laba yidhaa asbat nnaasi de fii saabit marka saabit xerkiisa la eego waa ninkii axaadiistiisa ugu itqaan badnaa bal maalan taasba waa dad aynu kitaabka hore ugu soo aragne wuxuu yihi anas ana nafaran jamaaco min asxaabi nabiyi sala allahu calayh wasalam asxaabtii rasuulka kaba mida ayaa sa'aluhu waxay weydiiyeen aswaaج الnabiyi salى الlahu عalيه waslm rasuulka ilaahi haweenkiisi bay can camalihi camalkiisa fi siri waa marka uu dee gurigiisa uu joogo dad aanu dhex joogine dee qoyskiisii uun ama dee halkii guryihiisii uu joogo waa hoosaan camalka uu laba yimaado ana waa dad kollay khasho badan iyo cabsi badan oo iyagu doonayay inay cibaadada uun u faaruq noqdaan oo ay ka tagaanna waxyaalaha maladaadkaa adduunyo hadday dumar tahay iyo hadday cunto tahay iyo hadday hurdo tahayba ay faraa ka qaadaan haddana waxay dooneen bal rasuulka ilaahi si ay ugu daydaan inay markan uu dadka dhex joogo way ogyihiin camal wixii uu laba yimaadeen bal habeenkii wuxuu sameeyo inay ogaadaan oo markaasay yimaadeen rasuulka ilaahay guryihiisii bay yimaadeen dumarkiina camalkiisaas ayay weydiiyeen dee iyagu dadka kale ay iyagu ogaayeen ay uga warhoroonaayeen ba dadka kale ama uga xogaalsanaayeen kolena halkan tasmiyadood iyo magacood inooguma sugna warkood waa kaba dhigay cuhmaan ibnu madcuun oo dikrigiisu inoo dambeeyo iyo cali bnu abi aalib iyo cabdillaahi ibnu camrin in ahaayeen walow dee marka la eego cuhmaan ibnu madcuun waqtigu dhintay iyo cabdullaahi ibnu camrin hijradiisii kollay animlaa saasi isqabanahaynba riwaayad bukhaari waxaa halkan nafar bedelkeeda rahdi baa dhacday kollayna way isku dhow yihiin oo mid kasta waa ismu jamci aan laftigiisa mufrad le aan mufrad laftigiisa aan lahayn waxay dhahaanba nafarkuna saddex ilaa sagaal buu noqon rahdiguna saddex ilaa toban buu noqon waa wax iskuba dhow riwaayo aynu soo marray halkii salaad kuba soo marray si wax lix saasaa xadiid nin doonayay inuu xoolihiisa iibiyo dumarkiisa furuu jihaadadii inu baxo caaisho uba yimi bal matalan xadiidkeedna waan kuba soo marray inay dad lixa ahaayeen almuhim waxa weeyaan koox bay ahaayeen imaka dee hadalladoodii aan arki dooniyo waxyaalaha yidhaaheen ama ay goosteen ay doonaya iyagoo doonaya cibaadadii inay u faaruq noqdaan bal matalan halkan saddex iyo lixda adigu kolley waa nafar waa toban wax ka yarunbaabay ahaayeen barhkoodna dee hadalkoodii iyo wixii ay iyagu dooneen inay la yimaadaan ba inoo soo socdoon fa qaala bacduhum waayo riwaaya jirto kolley daa aragteen oo lafdiga bukhaarina ba ahayo markii rasuulka ilaahay camalkiisii loo sheegay habeenkii uu samaynayey ayaa fakaannahum taqaaluha aba iyagoo yaraystayo dabala waxay tasawurayeen rasuulkii ilaahay inaanu dumarna u dhowaanin waxa weeyaan habeen oo dhanna uu soo jeedo taas markay taasay yaraysteen ayay haddana gees kala yidhaahdeen inagu rasuulka ilaahay la mid ma nihin oo isaga dembigiisii horeba waa la dhaafay marka inagu waxaan u baahannahay ijtihaad intaa aada iyo aada ugaba sii badan iyo daaco intaa kaba sii badan baan uga baahannahay waatay iyagu is idhaaheen fa qaala bacduhum barhkood baa waxay yidhaaheen laa atasawaju nisaal waa barhkood say yidhaaheen anigu dumar midkood baa yidhi anigu dumarba waan ka dheeraanayo dumar ma guursanayo wa qaala bacduhum barhkood baa waxay yidhaaheen laa akulu laxma anigu hilibba ma cunayo wa qaala bacduhum laa unaamu calaa firaashin anigu gogolba ama firaashba kuma seexanayo rasuulka ilaahay baa loo sheegay markaasaa se riwaayo kale ku timi hoose had iyaga waa ula hadlo waa u yimi oo si gaaru u waaniyey ee si guudna iyagoon magacaabin waaba tan oo isagoon u magacaabin iyagii faxamid allahi ilaahay buu ku xamdiyo wa asnaa calayhi waa maanay faqaala wuxuu yihi ma balu aqwaamin aqwaam xaaladood maxay tahay oo qaaluu yidhi kada wa kada waa rasuulka ilaahay salawaatu ullahi wasalaamu calayh si u ahaa isagoo dee marka haddii waxaan toosayn cidi kuba dhacdo dadkiina uu gaba digayo muu magacaabi jirin ruuxii muu magacaabi jirin dee waa ibhaamin jiray waayo qaladkii laga lahaa waxaasi inaan u toosayn in laga dheeraadaa waa xasilaya iyadoo ruuxina meeshii aanu dee khajilaan iyo yaxyax kuba imanayn ama laba asturayo maa baalu aqwaamin aqwaam xaaladood maxay tahay qaaluu kada wakada saa iyo saa yidhi maxaa shacnigoodu yahay macnaa dee ma habbooneyn weeyo kolley istifaamtumaad waa istifaamiya laakiin waa bimacna inkaar oo kale oo dee inay saa yidhaahaan wax toosan oo habboon maba ahayn marka iyagu hadday taa yidhaaheen laakiinni anigu usallii waan tukadaa wa anaamu waana seexdaa ee waana cibaadad si uu ruuxu hadduu doonayo inuu cibaado daa'ima laba yimaado waa dariiqii ugu suurtogelaysay markuu nafta xadligeedii siiyo cibaadadiina laba yimaado bal dee seexashadaasna cibaaday noqonaysaa in wuxuu ugu xoogaysanayaa cibaadadii kale laakini usallii wa anaamu wa asuumu waan soomayaa ayaamaha qaarkood oo waftira ayaamana waan afuraa wa tasawaju nisaa dumarkana waan guursanaya waan guursadaaba faman raqiba can sunnatii taasi waa dariiqadaydii haddaba waa sunahayga ruuxa ka jeesta sunnuna imaka maaha maa yuqaabilu lwaajib ama maa yuqaabilu lfard sunahoo loo isticmaalo wixii waajib ama fardi qaabila waa isticmaal xaadis eh oo dee waktigaa aan jirin ee intii ka dambeysay fuqahadii ay laba yimaadeen say umuura u kala saaraan ama axkaamtan sharciga ay u kala saaraan waxa weeya waa dariiqadaydii wadadaydii iyo jidkaygii anigu dee waa kaas weeye markaa ruuxa aniga dariiqadaydaas isagu kaba jeesta oo isagu naca ragiba canna kol haddii ficilkan ay cani ka dambaysana waa nicid iyo kajeedsi haddii fi ay makaalkan ka dambayso jacayl iyo riq bay noqon lahayd haddaba faman ragiba can sunnati aniga dariiqadaydu taa weeyaane ruuxa dariiqadeeda nico kaba jeestaa falaysa mina aniga iga mid maaha oo kaasi aniga dee ruux jidkaygii iyo hadyigaygi haye maaho hadduu leeyahay dariiqadood anigu aan haystaaba ka fiican tii uu rasuulka ilaahay haystay dee taasi guud ahaanba waxaabay keeni kartaa diintii inuu kagaba baxo haddii laakiin noocu taawiil uu leeyahy rasuulka ilaahay dee isagu khasaais kalu lahaaye aniga malaastana i roon oo tanaa iba markaasna dee waa kana leey dee hadyigii rasuulka ilaahay waddadiisii ma haya wey faman raqiba can sunnatii falaysa mini bal taas baa rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh yidhi walin axaadiistii baabku way noo socotaa kolley maqsuud keliyana way wada leeyihin oo waa tarqiib guurka la istarqiibiyeyna baabku taas bua waa tasawaju nisaa baabkuna taasu u baabaysna waxa weeyaan taas cibaadadii iyo bal matalan inshiqaalka la yidhaah cibaadan anigu ku shuqloomayaayo oo wixii kaloo dhan kaba go-ayaana dee rahbaaniyadii oon dumar ma guursanayo ma seexanayo hilib ma cunayo rahbaaniyadii dee bal matalan waxa weeyaan bal ilaahay subxaanah watacaala qoomka uu sheegay xataa inay iyagiba ilaalin waayeen taas bay noqonoo diintii alxanafiya samxa ee rasuulka ilaahay laba yimi wax ka duwan ayay noqonaysaa taasi waana tan xadiidka iyada inooguba sugan وxadثna abubakr بن abi shaybta qaal xadثna cabdاللahi بن mubaarak xa وxadثna abu quraybin mxamed بn اcalاء wlafdu lahu lafdiga soo socda ibn abi shayba malaya waa lafdigii abu qurayb qaala akhbarana bn mubaaraki shar keliyay wada leeyihin oo cabdالlahi بn mubaarakune can macmarin can الzuhriyi can saciid bn الmusayibi can sacd bn abi waqaasin qaala anahu qaala sacd bn abi waqaas baa wuxuu yihi radda uu celiyey oo uu ku diiday weeyo waa ku inkiray rasuulullaahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay calaa cusmaan bni madcuunin cusmaan ibni madcuun atabatula waa gu-ib adduunya iyadii waxa weeyaan laga dhex baxo laga go-o ay kaba mitay dumarna inaan looba dhowaanin taas rasuulka ilaahay uu ku celiyey macnaha kamuu yeelina waa ku inkiray isagoo doonayay inuu saa yidhaaho tabatulna waxa weeyaan alinqitaac baa kollay atabatul laba yidhaaho waana alinqiaac min malaadi dunya kulliha adduunyada raaxadeedii oo laga go-o ay kaba mid tahay dumarkii rasuulkii ilaahay isaga waa ku diida oo kuma ikirin ama ilaahay qowlkiisi watabatal ilayhi tabtiila warkood baaba dee akhlis camalka ikhlaasiyo kuma fasirayo ee ruuxii cibaadadiisa u khaalis yeela rabbi xaggiisa uba go-ay dee waa tabatulkan loo jeeda imaka halkan maaha waa kaa dee isaga cibaadadiisiio isagii loo khaalis yeelo iyadoo rasuulka ilaah hadigiisi iyo dariiqiisiina la marayo taas baa maqsuudku yahay haddaba rasuulka ilaahi waa ku inkiray saxaabigan cuhmaan ibnu madcuun walow adina lahu hadduu nooca uu doonayey ee ahaa dumar faraa in laga qaado lagaba dheeraado si cibaadadii loogu faaruq noqdo waa alinqidaac can innisaa wa tarku nikaaxi inqidaacan ilaa cibaadatillahi taas bay ujeedadiisu ayde lakhtasayna annaguna anagoo kuma sii xeel dheeraanayna taas si aan naftii wax kale iyo xusuus kale iyo ama inay halkaa dariiqa ka laabantaba meeshii waddadii aan ugaba xidhno waaban isdhufaani lahayn ayuu yihi markaas waa mubaalaqa ay taa ku xeel dheeraanayaan annaguna waa laba iman lahaynoo si haddaba xagga aanaan marna ugaba fikirin xagga aanan dee waxba niyo iyo hal iyo doonidba aanay naftayadu noo u qaban waaban isdhufaani lahayn waxadaanii وxadثnي abو cmrاn mحamed بn jacfar بn زiyaadi qaal xadثna ibrahim بn sacd raggan in cusbi kolley kuma jira caawa mxamed بn jacfar بn زiyaad alwarakaan horeynu u saarayna ibrahim بn sacd بn ibrahim بn cabdiرaحmaan بn cafan kitaabka uu kuga soo noqnoqdaa can ibn shihaabin الzuhriyi can sacيid bn musayibi qaala anahu qaala samictu sacda yaquulu sacd baan maqlay xaal ku qowlayo radda mayrudda waa lagu celiyey waa naftii dee cidda ku celisee ku inkirtee aan ka aqbalin oo ku diiday waa rasuulka ilaahay laftigii horena waaba ka ahaa macmar can zuhri imaka waxa weeyaan markaynu eegno waa ibraahim bn sacd can zuhriye waa ka adiradda rasuulullahi waxaa lagu diiday oo lagu inkiro rasuulka ilaahay aanu kaba yeelin calaa cuhmaan bni madcuunin atabatula tabatul cuhmaan bni madcuunna waa saxaabi jaliil oo asxaabtii rasuulka ilaahay kaba mid a dadkii islaamnimadka u degdegayna ka mid buu ahaa waa nin quraysh oo reer bani jumaxa hijradii hore xabashana dadkii u hijrooday isagii inanu dhalo saa'ib la odhanayay ka mid baabay ahaayeen laakiin bilo dabadeed hijradii koowaad waa laga soo noqday oo dee wuu soo noqday walow markii hore jiwaarkii weliid ibnulmuqiira uu kuma soo galay laakiin haddana jiwaarkiisii waa iskaba celiyay si dadka muslimiinta wixii gaadhaya ay u gaadhaan markii dambena dadkii u hijrooday madiine ayuu ahaa dagaalkii beder uu joogay laakiin markii beder laga soo noqday hadday beder rabadaan dhacdayba markii laga soo noqday dulxijaba sanadaas buu dhintay saxaabigani oo hore ayuu uga dhintay waxaaba la yidhaha waa nin muhaajiriintii ninkii ugu horreeyey oo dhinta ee markii madiine la tegay ayuu ahaa baqir nin lagu aasaya kaba midooda ninkii ugu horreeyey buu ahaaba cuhmaan ibnu madcuun bal maalan haddaba cuhmaan ibnu madcuun baa waxa weeyaan rasuulka ilaahay taa uu kuba inkiray walow adina lahu hadduu isaga u fasaxo lakhtasaynaa waanu isdhufaani lahayn waa mubaalaqaan jaanibka kuba xeel dheeraanayno xadaثna mحamed بn raafici qal xadaثna xujayn bn اmuثanى qal xadaثna layث وanas can cuqayri cuqayr bn khalid اlayli can ibn shihaabin anahu qaala akhbarani waa xadiid keliya uun ibn shihaab baana xadiidka kollay isugu imanaya asxaabtiisiibaa ibraahim bn sacad iyo imikana cuqayl iyo markii ka horeysayna waxaan soo aragnay macmar iyo ayuunba asxaabtii ayaa isbedbedeshay hadee rag kalaba sanadka o iska bedelayeen laakiin ibn shaab wuu isugu imanayaa annahu qaala akhbaranii saciid bnu lmusayibi annahu samica sacda bna abi waqaasin yaquulu araada cuhmaan bnu madcuunin wuxuu doonay an yatabatala inuu adduunyo iyo waxaa faraa ka qaado u goo cibaado u faaruq noqdo uu dumarna kaba dheeraado fanahaahu rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay ayaa kaba nahiyey arrinkaa walow ajaaza lahu daalika hadduu taa u idmo uba fasaxo lakhtasaynaa annaguna waanu isdhufaani lahayn oo macnaa hadduu u idmo alinqidaac can innisaa iyo waxyaalahan kale uu doonayay malaada adduunye lagaba go-o annaguna si aanu shahwata nisaa aan meesha ugaba saarno oo noogu suurto gasho tabatulkaasi waabanu isdhufaani lahayn marka wuxuu leeyahay sheekhu waxay ku xambaarantahay inay u malaynayaan jawaas alikhtisaas ijtihaadin laakiin wuxuu leeyahay xagga alikhtisaas fi laadamiya xaraam ee waana waqtiyo halaadee sooba dhowaatay waabay jirtay dad rag oo la dhufaani jiray laakiin aadamiga ama ha yaraade ama ha weynaadee iyada taasi waa shay xaaraam ah waxaanu biqawi ka soo noqonayaa wakada yaxrumu khisaau kulli xayawaanin laa yuukal waayo wax maslaxa iyo wax manfaco ku sugan ma jirto kan la cunayo bal qarad baaba loo leeyahay xayawaan kastoon la cunin in la dhufaanaa iyaduna waa nooc tacdiib uun iyo qadcu nasri oo ma banaana wa ama almaakuulu fa yajuusu khisaau fii siqari wayaxrumu fii kibari buu leeyahay kii isagu la cunayay inta uu yar yahay dee khisihiisu waa banaanaanayaayo dee hilibkiisii oo dee adugu kolley inay waxa weeye neefkii markaan la dhufaano dee marka kale isku mid maaha oo maslaxa meeshii kuma sugan laakiin markuu weynaado malaa dee yar tacdiibkaa sii weynaanaya waa weyn waa markaa ma banaano waa sida cibaarada uu imaam nawowi ima kasoo noqonaya imaamkii baqawiyo malaa inagana horta geel oo kaliya malaa iyagoo raroon baba dhufaankooda ay dhufaanaan ee wuxuu leeyahay intaa uu yaryahay mooyaane markuu waaweynaado wax banaan maaha muhim axaadiistan waxay noogu sugan tardiid iyada horta nikaax saa uu baabka usoo baabaystay iyo nahyin wixii bal maalan hadduu ruuxu aanu mu-anti karahayn oonu awood uba lahayn soomkan waa geesna waa cibaado geesna qarad buu leeyahay naftiisiibaa dee khashyadan uu qalbigii gelinaya iyo gaajadan iyo tan oo kaleo dee majaaridii jaanibkan daciifinayso markaa dee isagii ayay waxa weeyaan jaanibkaasi iyo ham waxaasay ka yaraynaysaa ee ma suulinayso ama wixii kale dee iyagu ahayd goynayaba asliga nasrigu waa maqsuudba bal jinsigan insaanigii dee tarankanunbuu adduunyada tacmiirkeedu noqonaya iyada taas wixii ama isdhufaan haba noqoto ama se dee tubidda haba noqoto ama ha noqoto wax la isticmaalo asal ahaan meeshii wada goynaya iyada taasi wax bannaan ma noqonayso koleyna waana tan de bal maalan dariiqana tii rasuulka ilaahay ee ahayd naftana xaddigeedii in la siiyo hadday tahay xag cunto iyo hadday tahay xag seexasho iyo xag guurba cibaadadii ilaahayna lama yimaado taas bay dariiqadii rasuulkai aydo wixii taa kala duwan ee hadigiisii wax khilaafsan weeye bal matalan oo kolley waxay shabbahaysaaba ee raabaaniyadii nasaare ayay shabbahaysaa kolley casharka macawa bilow baad gaba jeeda intaas inoogu jooga allah subxaana wa tacala aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha